shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay banaanbax ay oogayeen dad taageersan in doorasho xilligeeda ku dhacda laga qabto dalka intii uu banaanbaxaasi socday ayaa rasaas ka dhacday nawaaxiga isgoyska fagax ee degmada yaaqshid waxaana wararku sheegayaan inay jireen dad ku dhaawacmay rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo ciidan kale oo hubaysan dhacdadaasi ayaa ilaa shalay waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay mas-uuliyiinta dowladda iyo qaar ka mida xubnaha golaha musharaxiinta mucaaradka xalay waxaa shir jaraa'id oo arrintaas kaga hadlaya muqdisho ku qabtay wasiirka amniga xasan xundubey jimcaale isagoo ka digay qabashada banaanbax aan lagu wargelin laamaha amniga wariyaha v o e da saynab abuukar ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya xasan xundube jimcaale oo ka hadlay dibadbaxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sheegay in wixii dhacay in ay ahaayeen wax looga soo horjeedo amniga muqdisho dad waxmagarad ah oo lasoo abaabulay oo weliba qoryo wata oo ayagoo qoryo wata jeedka lasoo lasoo tugo taas macnaheedu waxaa waaye in ammaankii lagu soo duulay in colaad la abuuray in ciidankii ammaanka shaqadiisii la dhantaalay taasi waxa waaye waa fal aan marnaba ku habboonayn bulshada soomaaliyed in laga dhex qabto wasiirka ayaa tilmaamay in xilligan aan loo baahnayn rabshado isagoo ka digay banaanbaxyo aan lagu soo wargelinin hay-adaha ammaanka in laga dhigo magaalada muqdisho waxyaabahaasoo kale ma dhici jirin hadda kadibna inaysan dhicin intii ka dambaysana waxaa loo baahan yahay in si sharci ah oo sax ah oo loo maray habraaca dowladnimo in loo maro oo gacmaha la qabto oo ciddii dembiyadaas lahaydna waxaa loo baahan yahay in hab sharciga la mariyo inta kale ee lasoo qalday ee maanta dhibaatada loo geystayna inay ka waantoobaan waxyaabahaasoo kale oo bulshada kasoo bislaan
dhinaca kale midowda musharaxiinta ayaa dhankooda ka hadlay dibadbaxyadii dhacay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo taageeray dadkii shalay dibadbaxa ka dhigay muqdisho ayaa sheegay in dastuurku ogol yahay in dadku ay muujiyaan dareenkooda hase yeeshee aan loo baahnayn in la caburiyo waxa uuna ku eedeeyay dowladda in ay ciidamo u adeegsatay dad si nabadgelyo ah ku cabirayay aragtidooda dhacdadii magaalada muqdisho oo dad banaanbaxayaala oo banaanbax nabadeed sameynayay ciidamada dowladdu ay ku rasaaseeyeen arrintaas oo arrin aad iyo aad looga xumaado ah aad iyo aad ayaan u cambaaraynaynaa waa arrin khaldan dastuurka ku qaldan sharciga dalka u degsan ku qaldan sbiritka iyo ruuxda dimuqraadiyadda ku qaldan arrimahaas arrimo soo jireen oo isu soo daba jooga muddo dheerna jiray waaye si kastoo ay ahaato dibadbaxyadii shalay ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho ee looga soo horjeeday dowladda ayaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo ciidamo kale oo hubaysan inkastoo xaaladdu ay maanta degan tahay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho